maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta qoyskii lahaa ku wareejisay guri laga haystay in ka badan soddon sano kaasoo ku yaala muqdisho islamarkaana ay maxkamadda gobolka banaadir dacwadiisu taallay in muddo ah hooyo faadumo cali nuur oo dacwadda guriga daba socotay in ka badan saddex iyo toban sano ayaa maanta furaha guriga kala wareegtay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud ayaa sheegay in qoyskii lahaa guriga oo maxkamadda dacwad ka furtay ay ku wareejiyaan sifo sharci ah waxaana uu sheegay in ay ka go-an tahay in bulshada soomaaliyeed ay ugu adeegaan si cadaalad ah faadumana ay wakiilka uga eheeday dhaxaltooyada reer xuseen faarax warsame oo faadumo cali nuur ay wakiil u tahay garabkayga badaxna hadda ay taagan tahay ujeedka halkaan anu taaganna waa fulintaas warqadan fulinta ah ee maxkamaddu ay soo qortay waxay taariikhdeedu ay tahay afarta bisha afaraad oo hadda laga joogo lix maalin marka amarkan fulinta maxkamaddu waxay qortay lix maalin ka hor maanta oo maalintii lixaadana wuu fulayaa hadduu alla idmo marka sidaan hore u ballan qaadnay ballanteennu waxay ahayday in aan dadka xukunada heesta oo maxkamadaha intay u xukumeen guryahooda la jooga ama maxaanku yidhaahdaa cabashadooda ee inta badan bulshada gaarto in ay xaqoodii helaan oo ay ku helaan sifadii sharciga aheeday hooyo faadumo cali nuur ayaa u mahad celisay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir sida uu ugu garab istaagay in ay gurigooda oo muddo ka badan soddon sano sifa aan sharci ahayn uga maqnaa in ay ku helaan si sharci ah waxaa maanta farxadii ah inaan cadaaladdii ugu horraysay oo saddex iyo toban sano aan dacwo u taagnaa inaan maanta helay emoshonal baan noqonayaa raalli haliga ahaado kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo koogiia dalkeennii iyo dowladdeennii burburtay intaas oo sannadood gurigaan gacantayda wuu ka maqnaa sifooyin kala duwana kuwa kala maqnaaday siduu guddoomiyaha sheegay waxaa mahad iyo bogaadin iyo maxaa liii jira abaal aan uga haayaa cadaaladdii horta inay imaatay oo soomaalinimadii maanta la arkaayo ay soo ifbaxday guddoomiye saalax cali maxamuud guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadire